barakacyaasha ku nool duleedka bari ee magaalada jowhar ayaa waxaa soo wajahay xaalado nololxumo baahiyaha ugu daran qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah hoy la-aan raashin la-aan iyo caafimaad darro qaar ka mid a barakacyaasha ayaa maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in gargaar la soo gaarsiiyo
musunka ilmihin wadani hataa meel kuma ogni cambahaan cabi iyo maalo cinuuhayan waa iskasii banuuhayan hadda intaan waa barakaceen waa waxay ku jiraan xaafaday ku jiraan aniga saanaa u joogaya kii oo yimaad aan meelaan u fadhiyaan bii ku siiya waxaan rabnaa waxaas ilaahay niiga soo qaadayo inay berigu noogu soo tagtiin oo ilaahay nii soo dhiibayo ilaahay waxaa niiga soo qaado waxna allah niiga soo dhiibo waxaan nahay afar oo iyaarkeyga oo habartoodka bara kacday iyoon tahay shan aniga ah oo halku u roon ostomiyo kow jir yahay xaafadooda iska galaya meeshii wax lagu qabay iyoon tahay cambahooda iyo iskasoo dhuudhuuqayaan kuwa yanyarka ena waa kaas waa iskasii gacantay usii qaqabanayaan aniga meehaana u fadhiyaa wax ooguma al sidaasaan aa jirta magacayga waxaa la dhahaa khadiijo cabdi eebakar waxaan kasoo barakacay tuulada la yidhaah baasha hurwaay dhextaalkeeda beele iyo ubaal u dhexayso waxaa kamid a dhibaato badanaa jirtay maxay ahayto dagaalaa yimiday roob darro oo roobna weynay beeraan tabca jirnay beeraleyaan haynay roobna waa weynay haddana biyaaba soo baxa barakac ayaana soo baxshay saasaan kusoo baxnay walahi adina waa iska dareemi kartaa hadda oo wax lagu tilmaamaa ma aha dadbeer inaan noo tabcanaynin inay xoolihii abaaro iyo rafaad ay naga laayeen inaan barakaca nahay oo dad barakaca oo noo qoyska gurigaan ku dhaqmi jirnay iyo hoygayno dhanka soo tagnay iska iska haajira haajirka aan soo haajirnana intaan intaan soo degno waa iska deganayno dad onda xoog ku shaqaysatay yaa ma iska qado ma qaadaynaa caawada wixii alaahay inuu soo siiyaan mantaqaanaa aan keesa jiran waxaan ka qabaynahay waa soo haajirnay waxaan cunsanaynaa in kaamka aniga kaligay shaksi ahaan wax cunsa maayo kaanka in mataqaanaa horta koow lagu soo bilaabo hoy ay ku hoydaan oo bac leh baca u tiira beri haddaa roob hadduu yimaado halka aan ku jiro roob ma celiyaa ma celiyo aqaladoo dhanna sida waay waxaa horta koow noogu daran hoyga aan ku hoyayno aan ku noolnahay oo mataqaanaa saayan saan aan ku leennahay in mataqaanaa roob hadduu daa inta biyaa gelayo hadday korka yimaadaan hooygu aan ku hoyano oo aqal leh oo wixii lagu cuno leh aa u tiira siiba bac ka mid tahay hoyga aa bac lagu unkorto daawud weli salaad daawud weli salaad waxaa waaye bibacdan kasoo kasoo barakacay shan bilood oo maha joogay waa barakacyaal dad oo maaragta sabool ah indhoolay iyo maaragta ka kooban agoon iyo danyar baqaxooti soomaaliyeed maha ilaahay ay u dhisteen haadiyaha samafalka ay u dhisteen wakiilla horjoogay ku sugow haa